shaqada iyo sidii loo wareegeenaya ayaan goobjoog inaan ka ahnaan meesha u joognaa mar kasta waxaan rabaa inaad soo jiidatiin shacabka innaguna inta naga qusayda shaqada waan inla wadaynaa waan in ku kormeeraynaa waana la soconaynaa xaaladda nabadgelyo haddii ilaahay raalli ka noqdo ee deegaanka sidoo kale waxaan rabaa inaan carabka ku dhufto oo aan si aada uga hadlo ayaamahan dambe waxaa jiray qaadka oo dowladda soomaaliya madaxdeeda ugu sarraysa ay mamnuucday isteedyada labada isteedna oo deegaankan xuduudka ka wadaaga oo nabadgelyada ka wada shaqeeyana iyaguna ay mamnuuceen waxaan rabaa qaadka soo gelaya deegaanka sidii dowladda soomaaliya u joojisay in loo joojiyo waddooyinka ugu muhiimsan uu ka soo gelaya waa gelajir khaydar iyo dhuguule waxaan rabnaa qaadkaas dowladda soomaaliya waa joojisay idinka waxaan ku amraynaa oo taliya cabdulaahi aan maqashiinaynaa inuu qaadkaas joojiyo